iyadoo si weyn cabsi looga qabay in xeebaha puntland ay soo gaaraan duufaan ku wajahanayd deegaanada xeebaha badweynta hindiya iyo gacanka cadmeed ee puntland ayaa waxaa ka bilowday roobab mihiigaan ah oo da-ayay ilaa iyo habeennimadii xalay kuwaasoo aan la soo sheegin inay geysteen wax dhibaato ah balse saacado badan da-ayey faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay boosaaso roobkan oo intiisa badan bilowday habeennimadii xalay ayaa dhulka uu ka da-ay waxaa ka mid ah degmooyinka caluula baargaal bandarbayla xaafuun qandala iyo boosaaso kuwaasoo ku teedsan xeebaha badweynta hindiya iyo gacanka cadmeed dadka ku dhaqan deegaanada roobku uu ka da-ay oo ay v o a la xiriirtay ayaa sheegay in roobkaani uusan waxyeello u geysan dadka iyo xoolahaba magacan waxaan ahaa dhulka degmada bareeda magacayga waxaa la yidhaha abshir maxamed axmed annagu waxaan joognaa bareeda geeska soomaaliya meesha laba balood ay isugu yimaadaan oo badda cas iyo badweynka india roobkaasi shalay laba iyo tobankii galabnimo maqribkii markii salaada lagu jiray buu roobkaas buu naaleelay waa roobka loo yaqaan baliyeyska wax dhibaataana ma wato dabaylna ma wato taa kale roob yar baana qabtay isaguna saas oo kale u ahaa hadda xoogaha yar oo dabayli waa ku jidaan saa u buurhaynaa kuwaa degan tahay darbad maaha socodon faarax guuleed cumar maxamuud oo kasoo hadlaya degmada gumbax afar saac oo xalaya baa roob gumbax iyo cadaya iyo xandha iyo intaa sarif wax dabaylana una wadan sogagadhana ay biyuhu marayaan weliba toga aan joogo haddaan kaala soo hadlayo oo gumbax ah biyaha maray weligood ma marin dhirta ay sitaan iyo quracyada ay sitaan iyo waxyaalaha ay sitaaniin aad baad ula ashqaraaraysaa wax alla wax uu xoole yeelay iyo wax dad uu yeelay haba yaraata ma ay jiraan inkastoo xoolaha onkor iyo meelaha godadka ay horay u aadeen oo ayan jooginba magacaygu waa siciid aadan cali siciid anteero waxaan ahay maayarka degmada bandarbayla roobku marka hore wuxuu ku bilowday u gaarsiisan yahay in ka baxsan magaalada banaankeeda ilaa toban kilomitr ayuu gaarsiisan yahay ilaa magaalada xaafuun area ilaa baadiyaha ka sokay oo dhan wax dabayla uu wataa ma jirto jawi degan ku bilowday roob ilaa haddana wuxuu ku socdaa jawigii deganaa walaal cabdiraxmaan muuse cumar baa la yidhaahdaa waxaan joogaa degmada murcanyo gobolka gardafuud ilaa xalay waxaan nahay roob aad u fiican oo tumaya ilaahay baanu ka magan galnay insha allahu haddeerna jawigu caadi weeye waa degan yahay muddo dhowr sana ah dhulkan roob kama da-in siiba xeebaha kan ee gardafuul murcanyo iyo xaabo iyo geesaley marka haddeerna roobka nahaya waa roob caamiyo ah ilaa baargaal jira alxamdulilahi rabbi alcaalamiin aniga magacaygu waa cabdullaahi cali daxar gandalaa jooga kalaalay hadda waa da-ayaa xalay lix saac buu nagu bartay sideed iyo labaatan buu naga kacay ma garatay kabacdi saaka har saac buu soo laabtay ilaa xilli aan kula hadlayno waa nahaya biyaha intaan lala hadalnay ceelgaal ilaa karin waxa weeye meesha la yaha tugweyne iyo midlehe biyaha waa soo ceshay badii hadda nooma muuqato biyaa noo muuqdo biyo guuraayo oo guduudan oo dhooba ah baa noo muuqdo badi nooma muuqato in lamaabro oo xaytimada aan nagu gudban oo magaalada dusheeda biyaha kasii wada ceshay
deegaamada puntland ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa si weyn loo hadalhayay duufaano la sheegay inay kusoo wajahan yihiin dhulka ku teedsan xeebaha waxaana degniin arrintaa la xiriirta bulshada u gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha puntland taasoo sababtay in dadweynuhu ay ka tabaabushaystaan dhibaatooyinka ka imaan kara duufaanaha la sheegay hase yeeshee ma jirto ilaa iyo iminka wax dhibaato ah oo roobkani uu soo gaarsiiyey dadka iyo duunyadaba faadmo yaasin jaamac v o a boosaaso
dhinaca kalena culummada puntland ayaa toddobaadkan waxa ay ku howlanaayeen gurmad dhaqaale loogu uruurinayo dadka fatahaadaha webiga uu barakiciyey ee ku nool magaalada beledweyne waxaa kaloo jira gurmad noocan oo kale ah oo ka socda magaalooyinka puntland kaas oo lacago lacag dhar cunto iyo gogasha lagu seexdo ay dad isxilqaamayaal ah ku uruurinayaan xaafadaha iyo goobaha ganacsiga sheekh fu-aad maxamuud xaaji nuur oo ka mid ah culimmada puntland ayaa sheegay in iminka ay culimmada gacanta ku hayaan lacag ku dhow saddex boqol iyo konton kun oo doolarka maraykanka ah wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa waraysigan kula yeelatay magaalada boosaaso
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedin sala allahu caleyh wasalam faadima walaal marka hore aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka xiga saddex habeenoo isku xigta ayaanu waxaanu wadnay inaanu gurmadka walaalaha u dhaqaaqno annagu boosaaso ahaan lacagihii anagu masaajida iyo tviyada aan fariisanay ka culimo ahaan aanu ka ururinay naloo yaboohay weli qaybtood ma aanan soo ururin waa boqol iyo afartan iyo afar kun iyo siddeetan iyo afar dollar dhibic konton iyo kow waxaa jira maalintii jimcaha ayadana oo culimmadu garoowe iyaguna masaajida ka istaageen lacag ilaa soddon kun oo dollar ah ayaa jirta oo iyadana halkaas laga yaboohay lacagahaasu boqol toddobaatan iyo afar kun iyo siddeetan iyo afar dollar dhibic konton iyo kow bay isku noqonayaan waxaa kaloo jiray faadimo oy habeenkii aanu bilownay maxaan ku lehay gurmadka walaalaha beledweyne oo aanu aragnay dhibaatada taagan isla markaasna madaxda dalka madaxweynaha puntlandna uu ku dhawaaqay in walaalaha loo gurmado ayaan waxaan soo bandhignay lacagihii abaaraha ka haray lacagihii abaaraha ka haray oo lacagta abaartii ka hartay abaartii sima oad garanaysid lacagta xisaab xirkii baan soo bandhignay habeenkaas waxaa lacagta harsan ay noqotay oo qawnada noogu jirtay boqol lixdan iyo afar kun saddex boqol toddobaatan iyo sideed lacagtaasna waxaanu go'aaminay inaan raacino gurmadka walaalaha beledweyne marka ilaa iyo hadda halkaasaan maraynaa waxaanuna jecelnahay ilaa laba maalmood inaan ku soo gebagabayno hawsha aan wadno kabacdina markaa insha allahu tacaala aanu galno taladii iyo qaabkii aan walaalahan wax ugu gudbin lahayn marka laysku daro lacagtii horey akoonka culimmada ku jirtay ee abaaraha ka hartay iyo tan iminka aada ururseen maxay noqonaysaa wadarta guud wadarta guud waxay noqonaysaa boqol iyo toddobaatan iyo afar kun siddeetan iyo afar dollar dhibic konton iyo kow iyo boqol lixdan iyo afar kun saddex boqol toddobaatan iyo sideed point zero zero one waxay noqonaysaa saddex boqol soddon iyo sideed kun afar boqol lixdan iyo labo dhibic konton iyo kow imise cishaa ka hartay muddadii ugu tala gashay inaad lacagtaan urursaan gurmadka insha allahu tacaala waxaan jecelnaha ilaa laba maalmood gudahood inaan kusoo gebagabayno intaasna waa sii wadi doonaa waxaa jira shirkado nala ballansanoo weli aan waxna siinin iyagana waxbaan ka rajaynaynaa waxaa jira dad fara badan faadimoy oo dadaalo wada oo dhallinyaro leh oo dhallinyaradaas rag iyo dumar isugu jirta odayaal leh oo magaalooyinka puntland oo dhan maxaan ku lehay iyaguna hawlo ka wada iyaguna insha allahu tacaala de hawlahaas kolley wixii ka soo kordhay iyagaa sheegi doona dadka hormuudka ka ah laakiin annagu inta hadda aanu qabannay oo gacanta ku hayno waa intaas waxyaabo kalena waa filaynaa laba maalmood gudahoodna waa soo gebagabaynaynaa halkaasay maraysaa marka lacagtaan macdaan baad ku geyn doontaan mase waxbaad ku gadaysaan faadumoy marka gurmadka la uruurinayo waxyaabaha aan bartay maadaama muddo dheer aan kasoo shaqaynayey waxaa aad iyo aad u fara badan in hadallo fara badan lagu sheego hadda qaar baa dadka waxay odhanayaan beledweyne kasoo hadlaya raashin looma baahna qaar baa waxay leeyihiin looma baahna boco qaar marka yacnihii dadka qofba waxbuu kuu sheegaya annaga waxaan rabnaa xog biyo kama dhibcaana inaan ururino dabeetana xogta aan ku macaamilno xogtaa wixii ka dhasha ayaan rabnaa insha allahu tacala inaan ku camal falno lacagtan waad ururiseen ma diraysaan mase qayb culimada ka mid a ayaa bixinteeda ka qayb qaadan doona hawshan waxaan ku ballannay marka aanu anagu gebagabayno dadaalkan aan wadno inaanu kulanno dowladda oo hogaaminaya madaxweynaha puntland kabacdina markaas aanu insha allahu tacaala wixii oo habaysan aanu ka tashanno kaasi waxa uu ahaa sheekh fu'aad maxamuud xaaji nuur oo ka mid ah culimmada puntland oo u warramayey waryaheena magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac